tababarkan ka saabsan anshax iyo waajibaadka iyo weliba lanqobaday garsooryaalka iyo xeer ilaalinta gobolada baa iyo shabeellada hoose si bulshada koonfur galbeed ioan helaan garsoorka ka kalsoonaado kora islamarkaana bulshada iyo sifaylan ka shaqeeyay korana munaasabada tababarka laga furaay iyo weliba gubrog hayay garsoorayaal ah kashal xuli degmooyinka baa iyo shabeellada hoose agaasimaha guud ee macadka tababarka garsoorka soomaaliyeed aana hukumadae garsooryaalka iyo xeer ilaalinta ku qeybgali tababarka iyo waliba ay ku hadaleena dareensho maalinta koowaad iyo walyaabo iyo filahayana bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaatu wasalaamu calaa sayid almursaliin amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ka mid ahay garsoorayaasha ka yimid gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaan soo dhaweynaa tababarkan waxaan u mahad celinaa dhammaan inta soo qaban qaawisay macalimiinta gudoomiyaha maxkamadda sare iyo hay-adda i d l o agaasimaha iyo macalimiinta guud ahaan aad iyo aada ugu faraxsana inaan ka mid noqdo ka qaybgalka khaasatan mowduucan oo aad muhiim u ah oo ah anshaxa amba akhlaaqiyaadka garsoorka kaasoo ah mowduucana weli hore aanan ku qaadan amba hore aan u soo marin inaan tababar ku qaadano sidaa darteed aada u mahad celinayaa inta aan ka faa'iidaysan waxaan rajaynaa ayagan sidoo kale inay tababaro kale ay nasiib u yeeshaan
koley tababarkan insha allahu ka saabsan anshax iyo garsoorka waxyaalaha akhlaaqiyaadka linku baahan yahay anshaxa iyo ka saabsan insha tababarka kuna qaadan doona insha allahu ilaahi subxaana wa taala may ku rajayaan iniyuna dadka ku faa'iidaysaday ummaduna faa'iiday intuu nagana agaasimaha guud ee macadka tababarka garsoorka soomaaliyeed axmed maxamed xasan iyo waliba uu soo faahfaahin ku biyey muhiimadda tababarka uu sameynaya bahda garsoorka koonfur galbeed laakiin tababarka kan maanta inoo furmaya wuu ka yara duwan yahay kii hore iyo kuwa dambe aqaadon inuu in ay ka muuqato garsooraha iyo xeeraaliyuhu haybaddii akhlaaqiyaadkii dareenkii mas-uuliyadda maarayntii waxaasoo dhan wax kastoo eex ka imaanayso daacadnimadaada saan ogsoontiin waxyaalaha la ilaashay oo dhinaca akhlaaqiyaadka iyadoo laga fiirinaya wax ka mida yacni kiiska uu gelayo mararka qaarkood in lagu duri karo garsooraha oo la odhan karo garsooraha kan xiriir wuxuu la leeyahay adoo daacada adoonan eex samaynayn haddana si looga fogaado aamin daro baa haddana sharcigu wuxuu siiyey darafyada in garsooraha lagu duri karo oo la odhan karo xiriir noocaasa kala dhexeeya darafkaas saa darteed kiiska aniga iima qaadi karaayo anka dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya axmed cali muuse iyo waliba garsooryaalka iyo xeer ilaalinta koonfur galbeed soomaaliya lamada gobola kashal xudheey usaa ka bogaadiyey inay ugu faa'iidaysadaan tababarkan aqoontiyo walbadan ku kordhii doona kornan qaada doona xirfadda garsoorka koonfur galbeed soomaaliya haabanka badanaatee dhinig iyo xilowka cadaaladda qofka aada matalaysid bulshada hadduu yahay qofka xeerlaalinta matalaya dhinaca dhibanaha ama garsooraha uu yahay qofka dacwada qaadaya labada dhinac waa inuu ku sifoowaa sifooyin wanaagsan oo labada dhinacna aanan shaki iyo tuhun geli karin waxaa laga ilaaliyay labada dhinac mid ka mid in garsooraha hadduu yahay inuu la faqo si gooni ula baxo inuu meesha dhexdees hadalka ugu eexdo inuusan si si gaara meel uusan ula hadli karin waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay yacni waxyaalaha la rabay in qofka garsooraha uu ka waantoobo sababtoo waxaa sharcigan wuxuu qofka kale xaq u siinay hadduu mar uun kaa shakiyo ama u tuun galo inuu kaa qaato cabasho olidku waa shakhsiyadda xiriirka garsoorka iyo bulshada ay mawaadiicda la qaada doonay ka mid tahay yacni int dadka aan u shaqaynayno waa bulshada aan matalno bulshadaasna waxaa waajib nagu ah shaqo ay ku qanacsan yihiin inaan u qabano sidee ugu qabanayna shaqo ay ku qanacsan yihiin waxaa lagu qabanayaa anshaxa iyo sifooyinka akhlaaqiyaadka qofka shaqada qaba inuu wanaajiyo qabla kulli shay yacni alcilmu bilaa adab yacni aw bilaa akhlaaq ka shajaratin bilaa thamar yacni dareemi kartaan qof kast si kasta oo cilmi u leeyahay si kasta wax u bartay aysan akhlaaq ku raacsanayn waxaan aaminsanahay wax aqoontaada iyo waxqabadkaa kulli inay saameyn weyn aysan bulshada ku lahaaneyn hebel wax waa yaqaana laakiin akhlaaq mala haddii lagu raaciyo yacni waxba waxba cilmigaaga qiimo weyn kuma fadhiyo bahda garsoorka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba muddooyinkan ka dambeeyay la siiyaya tababaro la xiriira shaqooyinka iyo bulshada an hayan taasoo ujeedadeeta sidii korlan qaada lahaye aqoonta iyo xirfada garsoorka koonfur galbeed si bulshada iyo helan garsoor markaasigaasi hufan shaqada sanguda islamarkaana si cadaalad ah bulshadan ka adeega